waxaan filayaa lix iyo labaatankii bishii maarso laba kun afar iyo toban ayay soo galeen magaalada ceelbuur oo xarunta oo ah degmada ceelbuur ilaa waktigaasna way ku sugnaayeen haddii tallaabo kastoo la qaadaba dad shacabana waa dhimanayeen kooxaha cadowguna dee iyagu dadka dhimanaya shaqo kuma le waxuun bay soo tuurtuurayeen markii meelaha jeedka la mari tago marka arrima oo maaragtay dhibaato ah oo shacabka xaggiisa soo gaartay oo muddo badan jirtay oo wax horumarana aan la samaynin ayaan maaragtay cabashadeenu ayay ugu badan taha horta marka ciddaad ka cabanaysaan waa iyo waa ciidamada amni oo meesha ku sugnaa iyo maaragtay kooxaha kaleo cadowga annagu aan hadda nidhaahno haddaan reer calbuurnaamaba noo kala roonaba aan nidhaahno ciidamada amisom dhibta gaarka idinku hayaan bal haddaad si gaara u tilmaantid maxay tahay ilan waxaa loo keenay inay nabaddii ilaaliyaan oo la dagaalamaan kooxaha kale aad sheegtay saddex sano iyo hal maalin bay joogaan saddex sano iyo maalin bay joogaan maanta kulaba maalmooda welina meeshii ay degeen oo halka kilomitro isku weerkaayo iyagu ay talsi ka dhigteen meel aan ahayn oo ay ku dareen ma jirto marka dhibaato soo maaha arrinkaas waxaad ka cabanaysaan waxa weeye joogitaankooda iyo howlgallo aanay samaynin miya mise waxaad ka cabanaysaan dhibaato kale wax horumara oo ay ka sameeyeen waddanka ma jiraan shacab badan oo midba si ku dhintayna waa ku dhinteen intaasoo maray maaragtay khasaarahaasi dhacay haddana maantay iyadoo halkaa joogta bay maaragtay waxay u diyaar garoobayaan inay isaga baxaan fadhigii yaraayo ay fadhiyeen wayna suuroobi weysay airboortkii magaalada ay degan yihiin oo ciidamada halka batalyan iyo waxaa la jira ay degan yihiin in airboortka keliya xataa ay ay amnigiisa sugaan way suuroobi weysay waawa keligood eedda aysan lahayn oo maaragtay xagga dawladdana ay nooga suuroobi weysaan inaan ciidamo oo garab istaago oo aan ka helno oo oo macnaa horumar samayn kara laakiin idinka laftigiinu ciidamadiinii deegaanku maxaa u howlgeli weydeen haddii ciidamada amisom halkaa joogaan oo idin taakuleeyaanba dadka ciidamada deegaanku miyaan ahayn inay howlgalaan meelo maanaan helinba ciidamo deegaan oo ku filan ciidamaha annaga xooga dalka ayaa wax ka qaban kara marka ciidamo yaroo deegaan oo boqol nin iyo konton nin iyo wax lamid a wax ay wax ka qaban karaan ma aha halka kilomitro fadhiga iyaga u ah markay iyagu dan leeyihiin oo ay safar aadayaan oo ay wax saad iyo sahay ay keensanayaan uunbay inay dhaqaaqaan ogol yihiin inta kale waa iska fadhi idinku ma wada hadasheen oo ma wada fadhiisateen oo cabashadanaad idaacadaha ka sheegaysid iyaga ma la fadhiisato ma kala hadashay may waa wada fadhiisano waa wada hadalnay iyaguna waxay aadba iskaga ridinayaan waxay leeyihiin annagu maba aanaan shacabba isma aanaan aragay ku leeyihiin hadda adeer meesha laba dibi ku dagaasho waala jira kooxda adag ay sheegayaan meesha laba dibi ku dagaashana adeer caws baa ku baaba'aa la yidhi marka shacabka iyo maaragtay maamulkuba cawskii bay ahaayeen oo cawskaa ku baaba'ay meesha adeer haatan miyay baxayaan ciidamadaasi wararka rasmigaa sidaas bay hadda ay sheegayaan wayna u diyaar garoobayaan hadda diyaar garowgooduna noocaas waa yahay marka hadday idinka tagaan miyaydan ahayn sidaad doonaysay mar hadday howlgalba fulin waayeen idinka miyaan culays idinka dulqaadmi ahayn ma dhibaata idiin imanaysa idinka maya maya maya waxa weye annaga waxaa weeye haddii ay maantay ka guuraan runta markaan ka hadlayo oo aan ilaahay ka baqayo oo aanan cid bini aadana ka baqaynin dadka reer ceelbuur maalintay soo galeen baa maalin madow ah maalintaan ay ka guureenna waa maalin dayax oo afar iyo tobnaadii usoo baxay wey maxaad ula jeedaa sababtoo ah wax dan ah haba yaraatee haba yaraatee ma aysan hayn marka haddii kooxihii ay la dagaalamayeen miyaana idiin iman karin oo magaalada la wareegi karin ma awood iskaga celisaan ba haysaan adeer magaaladu way nooleed marka imaanaya hadda magaala ma jirto adeer meesha magaala kuma taallo hadda dhinaca kale waxaa la sheegaya wararka na soo gaadhay waxay sheegaya in ciidamo etoobiyaana oo meel marayey waddada loo galo khasaare soo gaadhay warkaa ma maqashay wallahi adeer ilaa xalayba sheekadaas hadalkan way jiray adugu waxoogaa yaro khasaarooyina waan maqlaayey oo maaragtay kooxda cadowga iyagana ay u geysteen oo xalay maaragtay isku day weerara markaas galabnimadii maqribnimadii ku samaynayey ilaa iyo shan inay ka dileen sheekada ayaan ku hayaa oo maaragtay xodda qabta ah waxyaabo kalena waa la sii sheegayay oo dhaawacyo iyo wax inay diideen oo maaragtay dadka deegaanku ay iga soo warramayeen taasna waxaa barbar yaalla iyadana dad kaloo shacab oo waxgaareenna waa la sheegayay marka marka ilaa imse qof baa shacabka la leeyahay wararka inkastoo ay hordhactaad sheegtay inay xaqiiqo u baahan tahay wallahi adeerow hadalka hordhac weeye laakiin ilaa laba qofoodna waa la ii sheegay kuwo kale oo hadda nooloo weli xaggooda ku maqanna way ii sheegeen xaggee bay u socdeen ciidamadu xaggeysa ka tageen ciidamadu dhanka dhuusamareeb bay ka yimaadeen ceelbuuray u socdeen waan gartay marka ciidamadu iyaga laftigooda maxaa soo gaadhay maya maya arrintaas anagu hadda taas kama hadli karo waxba kama ogaan karo aniga iyaguna hadda khasaarahooda iyaga waa waska hawlmay la teliyo hadda ma aha wax ba wax banaanka yaalla maaha dadka soo weerarayna hadda ma aha weerar oo khasaare u geysan kara maxna leh marka cidda soo weerartay jidgooyada u gashay waayo waa k- al-shabaab wey kooxda al-shabaab waayo meesha een, oo deegaankaas ku dhuumaalay marka xagguu ka dhacay weerarku meesha uu ka dhacay waa halkii sida laguu sheegay wallahi adeer meel la yidhaahdo ee, oodweyn meel la yidhaahdo ayaa maaragtay ee, meeshaasay ku sugnaayeen eriyadaas waayo